aan ku bilowna ee wasiir ku-xigeenka caafimaadka somalilan liibaan yuusuf cismaan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda xumadii toddobaadyadii lasoo dhaafay soo ridatay boqolaal qof oo ku nool magaalada hargeysa iyo agagaarkeeda waxaa wasiir ku-xigeenka uu sheegay in hoos u dhac ay jirto tirada dadka xumadaasi ay soo ridanayso waxaana wasiirku uu sidoo kaleeta uu ka waramay oo wasiir ku-xigeenkaasiye isagoo la hadlayay wariyaha v o eda sagal mustafe xasan nuur xaaladda xumadda xilligan sida ay tahay bismillahi raxmaan raxiim sagal mustafe xasan aada iyo aad baad u mahadsan tahay v o a runtii dee siday dadka reer somalilan ka warqabaan dhowr iyo labaatankii wiig ee u dambeeyey shan iyo labaatankii wiig lix iyo labaatankii wiig ee u dambeeyey waxaa jirtay xumad runtii baahsan culayska xumadani waxa ay runtii ku dhacday inteeda badani magaalada hargeysa iyo nawaaxigeeda sagalay xumadan waxa waxaa keena virus adduunyada oo dhanna dalal badan bay runtii ku dhacdaa waxaa la dhahaa deng faver marka wasaaraddu labaatankii wiig dhowr iyo labaatankii wiig ee u dambeeyey xumadani jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haysay dad fara badan oo labaataneeyo kun iyo ka badanima runtii ay xumadaasi dee haleeshay oo saamaysay wax badan baa wasaaradda caafimaadka iyo qarankuba qabteen kow mid wuxuu ahaa controolka ama xakamaynta waxaa dhaliya xumadda oo ah kaneecada oo runtii hadday noqoto buufin hadday noqoto wacyigelin runtii baahsan la sameeyey goboladii ay u badnayd ee burco iyo hargeysa iyo boorama intaba dadka xanuunka uu haleelay oo iskugu jira dad mayl ah oo sahlan iyo dad ay mararka qaar xumaddu si runtii aada u daran u haleeshay oo ama dhiigbax sanka iyo meelo badan oo jirka ah muxuahaye ayay ku sababtay ayaa jira cisbitaalka weyn ee hargeysa runtii shaqo wanaagsan baa dadka loogu qabtaa int kastaoo cid kasta oo timid oo reer somalilan oo xumadaas haleesha runtii ay aada iyo aada uga mahadnaqayso oo uga marakacayso hadday noqoto caruur hadday noqoto hooyo iyo hadday noqoto muxuu ahaye rag intaba oo xumadda lagaga jebiyey ciddii xaalad halisa gaadhayna runtii iyagana lala tacaalay waxaan meesha laga saari karayn inay jiraan dhimasho oo dhalinyaro iyo iskugu jirta dad waaweyn intaba laakiin ilaa hadda xumadda runtii adduunka o dhanna way ka dhacdaa dhimashona way sababtaa laakiin waxaanu aaminsannahay iminka xilli qaboobaha sida uu sheegayo deetada ama warbixinta ka imanaysa gobolka maroojix iyo gobolada kaleba inay hoos u dhacayso xilli qaboobaha aawadeed inta badan dadku waxay ka cawdaan markay tagaan goobaha cisbitaalada ama kuwa gaarka loo leeyahay inay kala kulmaan gargaar la-aan fara badan iyo khibrad la-aan dhanka caafimaadka ah ma jiraan idinku dabagallo aad ka samaysaan ka wasaarad caafimaad ahaan goobahaasi gaarka loo leeyahay sagale runtii waa su-aal aada iyo aada u muhiima sidaan ka warqabno caafimaadka adduunyada oo dhan boqolkiiba toddobaatan waxaa gacanta ugu jiraan private ama waa caafimaad gaar loo maamulo somalilanna waa lamid oo caafimaadka intiisa badan wuxuu ku jiraa gacan dadweynaha reer somalilan ama waa caafimaadka gaarka loo maamulo waxaana horta runtii aada ugu faraxsannahay in caafimaadka dowladdu gacanta ku haysaa uu yahay ka inta badan dadku ay ku qabaan kalsoonida hadday noqoto xaaladaha daran iyo iyo dadka sida muxuu ahaye sida sahlan xanuunkan xumaddu u haleeshay xagga lacagta iyo qiimaha koska qofka lagu daweynayaana uu ka jaban yahay in aada iyo aada u fara badan boqol kiiba boqol wuxuu ka jaban yahay ka dowladda waxaa se aan meesha laga saarayn caafimaadki maadaama boqol kiiba toddobaatan uu gacantii dadweynaha brivateka ah ku jiro waxaa jira dee barifado cisbitaallo runtii ay marmarka qaar ay cabasha kasoo noqoto aada uma baahsanaan laakiin way jirayaan cisbitaallo ama aan standardkii loo baahnayn tahay heerka daryeelkoodu ama dawooyinkoodu ama dhakhaatiirta joogta waxaynu leenahay qaran ahaan maxadka la yidhaahdo n h b c oo ah maxadka inoo qaabilsan mihnadlayaasha caafimaadka inuu inaga controlo oo qof kasta oo adeeg caafimaad bixinaya oo professional ah ama dhakhtara ama neersa ama dibad inooga imanaya ama gudaha ka shaqaynaya in la siiyo muxuahay license inuu qofkaasi uu yahay qof qualifida oo u qalma inuu dadka adeeg caafimaad siiyo marka dee waxaa loola dhiilgareeyaa un ama loola tacaalaa kolba cabashadu siday tahay laakiin waxaanu aaminsannahay in runtii xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay oo badan oo wanaagsanina ay jiraan de adduunyadana waa la qabnaayo kulle xarumo ama standardkii loo baahnaa ka hooseeyana way jiraan kuwaana wasaaraddu way la socotaayoo kolba ciddii ribort laga keeno waxaa jirta qayb wasaaradda ka tirsan lahaa health services oo ka shaqaysa adeegyada caafimaadka kormeerta kuwa dowladda iyo kuwa brivatekaba marka haddii aynu aragno xarumo caafimaad oo ka hooseeya levelkii loo baahnaa adeega caafimaadka runtii dee tallaabaa laga qaadaya ma jiraan dhakhaatiir aad u tababarteen kiisaskan xanuunka xumadda
haa markii xumaddan aynu ogaanay inay tahay xumadda loo yaqaano deng fafer uu keeno viruska noocaasi oo ay keento kaneecadu adduunyada oo dhan waxaa jira procedure ama hab loo maamulo qofka ay ku dhacdo waxaa la yidhahdaa case management sida qofka xanuunkaasi uu haleelo ama xumadaasi ay haleesho adduunyada oo dhan standard baa jira w h o hay-adda caafimaadka adduunku ay adduunyada oo dhan kala shaqayso dalalka oo dhan kala shaqayso marka case managementkii markii aynu ogaanay xanuunkaba waa la sameeyey waxaana lagu tababaray dhakhaatiirta dalka badidooda kuwa gaarka ah iyo kuwa dowladda labadaba waa tababar baa lagu siiyey fariinta aan runtii dadka reer somalilan u diraya waxa weeyaan fariinta caafimaad ee aanu marinay saxaafadda in laga feejignaado meelaha biyo fadhiisinka ah ee gurigaaga qofku inuu muxuu ahaye iska qiijiyo dhaqan ahaan dadkeenu waxay samayn jireen in ay qiiq ku shidaan ama dacar ku shidaan ama foox ku shidaan marka ciddii awoodaysaana inay mara kaneeco isticmaasho qofku uu xidho wax gacmo dheera ama dhardhaadheer si aanay kaneecada u qaniinin talabaad qofka ay ku dhacdaa waa inuu goobta caafimaad ugu dhow tago inta badan dhimashada xanuunkan dadka uu khatarta ku noqdaa waxay u badan yihiin dadka guryaha lagu hayo sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa